anigu waxaan ka mid ahay mudanayaasha ka soo jeeda gobolladaas jubbooyinka khaasatan gobolka jubbada hoose waxaan ku dhashay magaalada kismaayo waxaan ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qaranka intayda badneedan dawladda u shaqaynayna waxaan ka shaqaynayay gobolkaas kadib markii aan maqlay war xalay ka soo yeeray idaacadaha aad baan ugu xumaanay waxaana u qantay in ay tahay bilowgii asbaabihii loo burburiyey qaranka soomaaliya maxaa jira waxaa loo soo tafaxaytay in la qaato kheyraadkii dalka shidaalka ugu badan ee dalka soomaaliya baa ku jira ceelal baa ku yaalla mucarifa la yaqaano dawladaha deriska oo dhan ay og yihiin marka inaan ceelashaan la boobin oo aan kheyraadkaas ummadda soomaaliyeed ay leedahay inaan la boobin weeye waxaan qayladaanta ummadda soomaaliyeed aan ugu soo jeedinayo aan leeyahay war dalkiina difaacda oo ka hadla aan leeyahay sidaa wey xisanaynaa dawladda soomaaliya ee hadalkaasu ka soo yeeray haddii aan nahay xildhibaanadii baarlamaanka khaasatan anigoo ku hadlaya magacayga iyo in badan oo ila fakera inay dawladda arrintaas abrojais ka bixiso kala noqoto ummadda soomaaliyeed ay raaligelin ka siiso warqadii ay qortayna ay dib ugu soo ceshato meeshii ay rabtay inay u dirto intaasaa rabaa inaan u sheego soomaalida iyo dawladda maxay ahayd baaqa uu ka soo baxayba waa sideedda abriil sanadka labada kun iyo sagaalka kusoo dhawaada dhagaystayaal warkii dunida oo fidsan dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa shalay gelinkii dambe ku kala saxiixday magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya heshiis la sheegay inuu dib loogu cusboonaysiinayo xuduudda badeed ee labada dal ay wadaagaan arrintaasi oo wasiirka wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga uu tafaasiil ka bixiyey sidoo kalena lagu daabacay qaar ka mid a qalabka warbaahinta ayaa waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga maxamed cabdi xuseen kuuriya wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa markii ugu horreysa shaaca ka qaaday in heshiis rasmi ah iyo kenya kala galeen dhinaca xuduudaha badaha ee ay wadaagaan labada dal cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in heshiiskaasi ay kala sixdeen isagoo matalaya xukuumadda kumeel gaarka ee soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee kenya moses watangula heshiiska ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada nairobi ee xarunta wadanka kenya halkaasoo maalmihii ugu dambeeyey ay labada wasiir ku wada kulansanaayeen mister cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in heshiiskaasi ayaan wax dhiba ka qabin sida wasiirka markaa uu ku doodayo heshiiskan dee waxaan waxaa ku xiranba oo sida markii la geeyey golaha wasiirada dood dheer laga yeeshay wasiirka shaqalaha uu keenay loo saaray wasiirka laga codsaday inuu dad khubaraa oo farsamo yaqaan arrimaha la xiriiraah uu keeno waxaan fursad u helnaa marka dad soomaaliyeed iyo dad ajnabi ah intaba inaan loogu yeero magaalada muqdisho iyo saddex beri joogaan oo la ogaado waxa waxay yihiin iyo xogta ay ku salaysan yihiin sababta faa'iidan keliyana waxaa waaye inaan samayno cusboonaysiin inaan samayno ayaa waxaan u baahannahay dowladda aan naga dhexayso xuduudda badda sidoo kale waxay tahay inaan la seexano yemen wasiirka hadda wuxuu ii sheegay marka heshiiska siixan inuu u duulayo tanzania isla tanzania la seexo doono heshiis noocan oo kaleeta marka technically waxaa loo baahan yahay markii aad resubmission samaynayso ama cusboonaysanayso eriyada baddaada ka baxsan inta adiga xaqa u leedaha wixii ka baxsan activityda iyo wixii aad ka samaynayso intaba inaad dowladda dariskaaga ah aad heshiis aad isku ogtihiin aa ku wada cusboonaysiisaan heshiiska ayaa muhiimad gooniya siinaya ilaalo joogto oo labada wadan ay ka wada galaan suudintooda marinbiyeedka badaha ee ay wadaagaan halkaasoo bilihii lasoo dhaafay laga soo calaamadeeyey in ay kusii baaheen khatarta weyn ee ay abuurayaan shuftada horarka ee ka kacay xeebaha wadanka soomaaliya khubarada badaha caalamiga ayaa marsii horeysa waxa ay digniino horudhaca ka bixiyeen in soomaaliya ay dhulbadeeda ku weyn doonto haddii heshiiskaasi aan si shuruucda badaha adduunyada waafaqsan loo maareynin dowladda kumeel gaarka soomaaliya ayaa waayahan dambe waxa ay waday qorshayaal dhowr oo ay heshiisyo caalamiya kula galayso wadamada qaarkood ee adduunyada haddaba heshiiskaasi ay kala saxiixdeen labada dowladeed ee soomaaliya iyo kenya oo qeexaya dib u cusboonaysiinta xuduudda badeed ee labada dal ay wadaagaan ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mida mudanayaasha baarlamanka ku-meel gaarka ee soomaaliya cali baashe cabdilaahi cabdi ayaa inoo soo koobaya fikradaha mudanayaasha tan iyo wixii ka dambeeyey markii shalay uu soo baxay heshiis la sheegay in dhanka sohdimaha ay dowladaha kenya iyo soomaaliya ay ku kala sixdeen magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaya aragtiyo kala duwan oo laga muujinaya heshiiskaasi mudanayaasha ka tirsan baarlamanka ayaa arrimahaasi uga hadlay siyaabo kala duwan xildhibaan geelle maxamed aadan ayaa sheegay inay ka xun yihiin heshiiskaasi kaasi uu sheegay inuu yahay mid aan si weyn looga baaraandegin islamarkaana waxaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid lagu boogayo khayraadka dhinaca badda ee soomaaliya anigu waxaan ka mid ahay mudanayaasha ka soo jeeda gobollada jubbooyinka khaasatan gobolka jubbada hoose waxaan ku dhashay magaalada kismaayo waxaan ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qaranka intayda badneedan dawladda u shaqaynayna waxaan ka shaqaynaya gobolkaas kadib markii aan maqlay war xalay ka soo yeeray idaacadaha aad baan ugu xumaanay waxaana u qabatay in ay tahay bilowgii asbaabihii loo burburiyey qalanka soomaaliya waxaa jira waxaa loo soo tafaxaytay in la qaato kheyraadkii dalka shidaanka ugu badan ee dalka soomaaliya baa ku jira ceelal baa ku yaala muxarifa la yaqaano dawladaha dariska oo dhan ay og yihiin marka inaan ceelashaan la boobin oo aan kheyraadkaas ummadda soomaaliyeed ay leedahay inaan la boobin weeye waxaan qayladaanta ummadda soomaaliyeed aan ugu soo jeedinayo aan leeyahay war dalkiina difaacda oo ka hadla aan leeyahay sidaa weyn xildhibaankaas ayaa intaa waxa uu ku daray in xukuumadda iyo golaha baarlamanku ay tahay in arrintaasi ay haatan dib u fiiriyaan waxaan xusanaynaa dawladda soomaaliya ee hadalkaasu ka soo yeeray haddii aan nahay xildhibaanadii baarlamanka khaasatan anigoo ku hadlaya magacayga iyo in badan oo ila sakira inay dawladda arrintaas apologize ka bixiso kana noqoto ummadda soomaaliyeed ay raaligelin ka siiso warqadii ay qortayna ay dib ugu soo ceshato meeshii ay rabtay inay u dirto intaasaa rabaa inaan u sheego soomaalida iyo dawladda maxay ahayd baaqa uu ka soo baxayba sidoo kale xildhibaan muuse nuur amiin oo ka mid ah mudanayaasha golaha baarlamanka islamarkaana qabiil ku xeeldheer arrimaha badda wax badanna ka yaqaana ayaa mar uu b b c du wax ka weydiisay in dowladaha kumeel gaarka ay awood u leeyihiin in heshiis noocaan oo kale ay xilligan gaaraan ayaa waxauu kaga jawaabay
aniga uma malaynaayo laakiin haddii arbitration isu waxay qaadan kartaa sanado maca maalintii midkii wax go-aya waxa weeyaan tobaneeyo sano ay qaataa dhici karta laakiin arrinkan hadda inaan iyagoo muddo kumeelgaar ugu jiro in arrimo dhul go-aanka gaaristiisa iyo ogolaashihiisa aan waxaan qabaan qodobo aad u adag oo muxuu ahaa ku adag dowladda dowladdeena kumeelgaarka ayay noqon doonto dadkan haddii uu jiro waa dhici kara laakiin wax go-aanna oo laga gaari kara ama heshiiska madambaysaa lagama gaari karo aragtiyadan kala duwan ee kasoo baxaysa mudanayaashan ka tirsan baarlamanka dowladda soomaaliya ayaa ka dambeysay kadib markii shalay ay soo baxeen in magaalada nairobi ee heshiis dhinaca calaamadaynta xuduudaha badaha ku gaareen dowladaha soomaaliya iyo kenya walow wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga xiriirka caalamiga cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur uu sheegay in heshiisku uusan sidaasi u dhicin balse ay ahayd inay cusboonaysiiyaan soodimihii horay uga yaalay soomaaliya iyo kenya